Haweenka ka ganacsada silada lagu iibiyo dalaggaasi Sinthe Chowdhury ayaa sheegay in laga dareemayo sare u kac ku yimid qiimaha lagada sisinta kadib ganacsato ka timid magaalada Muqdisho iyo Balcad inay soo gaareen magaalada Jowhar qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada dalagga sisinta ee ku nool magaalada Jowhar ayaa sharaxay sare u kaca ku yimid qiimaha sisinta iyo waxa sababay sisinta wakhtiga oo soonka soo dhow yahay dadka aad waxay u rabaan sisinta cabitaanka ah xamaraa nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira jowhira maxayta sisinta cabitaanka aad hadda oo u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaatowhayaan hadda kiilada sisinta waxaa labaatan iyo sideeda ugu yar soddon iyo laba mida beegbeega jowhar leen ku iibiyaa xamar uma dira aniga inta leen ku iibiyaa waana koombeeyaa loorloorna waa u iibshaa koombadii waxaan iibiyaa labaatan iyo saddex labaatan iyo laba waxaa ugu badan labaatan iyo afar oo midda oo cabitaanka laba kun iyo sideed aan bilaabay ka ganacsiga sisinta wakhtigaas oon u qaadi jiray xamar iyo jowhar aan uga shaqaysan jiray dalab markaas oo qaadi jiray oo shaqadeeda aad ay u fiicneeday haddana ilaa iyo laba kun iyo toban iyo lixdii xoogaa waxay noqotay gaabaa naga galay sisinta waa nagu soo jabtay lacag badanaa ku dhuntay sisin soddon iyo toddoba kun gadneeda ah waxaa la gaday toban iyo shan kun calaa kiila waxaa ku dhuntay labaatan iyo labo aa ku dhuntay laakiinse annaka waa u baranay oo lacagtaas iyada leen ka shaqaynay oo ku dhumayso maasha allah alxamdulilah kabacdi waa kasoo kabsanay ilaa hadda sidii ugu dhex jirnaa sisinta